نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah munaasabad gebageba u ahayd dufcadii labaad dowro loo qabtay wulaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah hal abuurkeedana uu lahaa waaligii wilaayaadka islaamiga dalka sheekh maxamed miro jaamac oo lagu qabtay degmada bu'aale mas-uuliyiin iyo culimmo ka qaybgasha xafladdaasi barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah shariif sheekh axmed oo burcad xaaraan cunayaala ku tilmaamay madaxda kooxda riddada ee canshuuraha xaddaafka ku soo rogay ganacsatada muqdisho khilaafka u dhexeeya madaxda murtadiinta oo bannaanka u soo baxay kadib markii musuq maasuq lagu eedeeyey waxaa loogu yeero hantidhowrka guud iyo eedeemo culus oo ilaaluushqaatayaashu hawada isku marsiinayaan barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale faafareebku waxaad caawa ku dhegaysan doontaan dowladda xabashida etoobiya oo mar kale soo saartay khariirad ay dalka soomaaliya uga saartay maabka qaaradda afrika iyo shacabka soomaaliyeed oo arrinkaasi si adag uga falceliyey baraha bulshada kama marna faafareebka qaybta labaad munaasabad ay nabadoon cusub ku dooranaysay jufada abbakar ee ka tirsan beesha mursade barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin maahir ayaa caawa faafareebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena laaf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى
waa hagaag dhegaystayaal ugu horaan waxaad ku soo dhowaataan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mihigaa islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeeday walaalkeen maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay mar kale ka dhaceen duleedka magaalada balcad waxaana jira khasaare gaaray cadowga waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shariif sheekh axmed oo burcad xaaran cunayaal ah ku tilmaamay madaxda xukuumadda muqdisho ee canshuuraha xaddhaafka ku soo rogay ganacsatada muqdisho kadib isbuuc ay maleeshiyada xukuumadda muqdisho is-hortaag ku hayeen shirarka ay kooxaha mucaaradku ku qabsadaan hoteelada kala duwan ee magaalada muqdisho ay hogaamiyaasha mucaaradka maanta u suura gashay in ay qabsadaan shir ballaaran guriga oo shariif sheekh axmed ka degan yahay magaalada muqdisho ay isku imaatin ballaaran ku yeesheen dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah kuwaas oo u badan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka xukuumadda muqdisho shirkan oo lagu dhaliilayay siyaasadda hogaamineed ee xasan gurguurte ayaa dhinacyadii hadallada ka jeediyey waxay weerar afka ku qaadeen madaxda ugu sarreysa ee xukuumaddaasi iyagoo ku eedeeyey in ay boob ku hayaan dhaqaalaha dalka shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee xukuumadda muqdisho oo khudbad ka jeediyey shirka ayaa si kulul u weeraray xukuumadda xasan gurguurte wuxuuna uga digay in ay hub ku caburiyaan siyaasiyiinta doonaya isbeddelka ninka qori cusub qaadanaya waxaan leeyahay qori waa lagaa badan yahay ee guriga iska dhig ayuu yidhi shariif sheekh axmed wuxuu intaas ku darayaa in marnabo aysan aqbali doonin qabashada doorashada lagu sheegay qof iyo cod ujeedkeeduna uu yahay sidii uu xasan gurguurte xukunka ugu sii joogi lahaa sidoo kale mucaaradka ayaa ka hadlay boobka lagu hayo hantida shacabka muqdisho iyo canshuuraha xaddhaafka ah ee lagu soo rogay ganacsatada gobolka banaadir in dadka maalin walba canshuur lagu soo rogo oo qori liifkiisa looga qaado waa wixii laga dagaalamay oo aan la aqbali karin hay-ado xaaraan ah ayaa dadka ka qaata canshuurta ayuu hadalkiisa sii raaciyey shariif sheekh axmed xildhibaano ay ka mid yihiin cabdirashiid xidig iyo daahir amiin jeesow ayaa iyana eedeyn u jeediyey xamse cabdibare oo ay ku sifeeyeen siyaasi aan awood lahayn oo jeebka ugu jira xasan sheekh waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maxkamadaha kooxda xasan gurgurte oo lagu eedeeyey musuq maasuq iyo lunsi hanti mas-uuliyiin ka tirsan kooxda hiddada soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay eedeymo culus hawada isu mariyey is-eedeyntaasi ayaa u dhexaysay waxay ugu yeeraan hanti dhowrka guud ee kooxda riddada iyo sidoo kale maamulka maxkamadaha riddada warqad ka soo baxday maxkamadda maamulka riddada ee gobolka banaadir ayaa eedeyn loogu jeediyey hantidhowrka guud ee riddada murtad axmed ciise guutaale kaasi oo ay ku eedeysay in uu faragelin toos ah ku sameeyey maxkamadahooda axmed ciise guutaale ayaa ku kacay faldembiyeedyo ay ka mid yihiin fulila-aan iyo is-hortaag go-aan maxkamadeed iyo in uu is-hortaag ku sameeyey bixinta kharashaadka socodsiinta howlaha maxkamadaha iyo diiwaangelinta heshiisyada ay maxkamaduhu galaan taasna ay ka dhalatay in ay istaagto shaqada maalinlaha ah ee maxkamadaha waxaa sidaas lagu yidri warqadda ka soo baxday xafiiska maxkamadda riddada ee banaadir ee eedeynta loogu jeediyey axmed ciise dhankiisa waxay ugu yeeraan hanti dhowrka qaranka kooxda riddada murtad axmed ciise guutaale ayaa si adag uga hadlay eedeymaha loo soo jeediyey isagoo dhankiisa sheegay in maxkamadaha kooxda riddada ay ku dhaceen faldembiyeed lunsi hanti iyo lacago si sharci darro ah loo qaaday ilawareedyo kale ayaa sheegaya in is-eedeyntan ay la xiriirto lacago ay kala boobeen dhinacyadu oo ay isku hayaan mana ahan keliya kuwa ku kooban labadan xafiis balse boobka lacagaha ayaa ah kuwa isku xiran xafiisyada ugu sarreeya ee kooxda riddada soomaaliya ilaa xafiisyada hoose ee maamulka riddada gobolka banaadir waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shaahadaa warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ra-iisul wasaaraha etoobiya oo la kulmay jenaraalada milatariga xilli ay sii kordhayaan xiisadaha iyo caqabadaha dhanka ammaanka ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya abiy axmed ayaa khamiistii lasoo dhaafay shaaciyey in uu la kulmay jenaraalada milatariga oo uu kala hadlay arrimo la xiriira amniga qarankiisa iyo kan gobolka waxaan la kulmay jenaraalada ciidamada difaaca qaranka oo aan ka wada hadalnay arrimaha nabadda iyo amniga ee heer qaran iyo heer gobol ayuu abiy axmed ku yidhi qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay internetka mana uusan bixin faahfaahin intaasi ka baxsan waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa meydka nin lala-aa bil iyo bar oo laga helay guri ku yaal hargeysa magaalada hargeysa waxaa ka dhacday arrin ugub ku ah magaaladaasi taasi oo ah in guri ku yaal magaalada laga helay meydka nin lala-ahaa muddo ka badan bil iyo bar guriga laga helay meydkiisa ayuu ninkan kiro ahaan u deganaa waxaana ugu dambeyn la ogaaday meydkiisa iyadoo halkaasi laga soo saaray aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto waxaa maanta si aadah looga hadalhayay qodobka ku saabsan fal ay dowladda xabashida etoobiya meesha uga saartay khariidadda ama maabka soomaaliya shir ka dhacay magaalada adisababa ee caasimadda etoobiya ayaa lagu xardhay boor ay ku dheganayd khariidad muujinaysay in soomaaliya lagu biiriyey etoobiya een bashiir khariidada ayaa gebi ahaanba laga saaray soomaaliya waxaana la arkayaa oo keliya madaxa qaybta u eg namber toddoba oo qudheeda etoobiya la geliyey sidoo kale etoobiya waxay aad u qarisay xuduudaha ay la wadaagto dalalka eritereya iyo jabuuti madashii khariidadan lagu soo bandhigayey waxaa hadal ka jeedinayey madaxweynaha etoobiya dad fara badan oo soomaali ah ayaana arinkan uga falceliyey baraha bulshada waxaana dadku ay muujinayeen heerka ay gaarsiisan tahay cadaawadda xabashadu u qabto shacabka soomaaliyeed haddii aan qaar ka mid ah ayna aragtida dadweynaha egno waxaa ka mid ah qof dareenkiisa ku cabiray sidan wax dhintay oo meyd ah ayaa ururka nagu matalaa soomaali haddaan nahay waan dhimanay ayuu yidhi qof ay ugu qoran tahay axmed bulqaas waxauu leeyahay heshiiskii ankara ee turkiga nagu laqdabeeyey amuu yahay aan iska hubinno soomaali cadow badana iyaduna isu cadowsana waa sawir xadgudub ah ayuu yidhi raaqiyaasin qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay khariidadan waxay ka dhigan tahay in etoobiya aysan aqoonsanayn dalka la dhaho soomaaliya iyo dad soomaaliyeed intaba shacabka soomaaliyeed waa inay kacdoomaan oo ay dhulalkooda la boobay soo dhacsadaan ayay tiri xubintiina waa nagayntaa bashiir caawa
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo munaasabad gebageba u ahayd dufcadii labaad dowro loo qabtay wilaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka dhacda degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe taasoo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin iyo culimmo dowradan oo loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee mucaawiya ibnu abi sufyaan waxaa loo qabtay wilaadda qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya waxaana dowradan abaabulkeeda iyo hal abuurkeedaba lahaa allah u naxariistee sheekh maxamed miro jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga soomaaliya kaasoo goobjoog ka ahaa munaasabaddii furitaankeeda waxay socotay muddo hal bil iyo dheeraad ah taasoo ay wilaaddu ku qaateen duruus kala duwan ugu horreyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay mid ka mid a macallimiintii wax ka bixinaya dowladda السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبتي في الله أولا أشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وأنعم وأجزل النعم فتبارك سبحانه مع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى أياله أنه قال هذا استي نعمة الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد والعلم والتعليم إلى سبحانه وتعالى أيام له مهت أنا كوبيد لهين نحمده سبحانه أنت كقضاء وحان مهد علمنا عيد والباء أو مشروعا قيب كقادتي هدي أهان لهي طلق هدي أهان لها تصالح هدي أهان لها مشاركة iyo hadday ahaan lahayd noocii doontaba ahaatee dacmi iyo duco iyo waxay doontaba ayagana ilaahi subxaana wa tacaala ajri xasanaad ha ka siiyo waxaan u ducaynaynaa asheekh shahiid biidn illahi tacaala sheekh maxamed mire oo runtii ahaa saaxib hadi lfikra walmuxarik alasaas bacd allahi subxaanahu wa tacaala jeclaana inuu mashruucan mirdhalo meel gaaro qaybna uu ka ahaado marka ilaahi subxaana wa tacaala ajarkiisa ha badiyo ilaahi subxaana wa tacalana shahaadadiisa ha ka aqbalo manaazil culya darajaat alculya ilaahi subxaana wa tacaala ha gaarsiiyo tariiko iyo khayr oo nooga tegan ilaahay subxaana wa tacaala ha nooga dhigo isagana muhuubo allah ka siiyo ikhwaani fi llah machad mucaawiya ibn abi sufyaan hada aljabal alasham saxaabi daliil ah hadda aan tacriifinayn waqtina aan loo haynin labaatan sanana waali ah labaatan sanana khaliifat almuslimiin ahaa yaa maxadka looga magac daray wabidaadna wuxuu ku wajahan yahay wulaadda si gaar ahaaneed hadday noqon lahayd tacdiid icdaad iyo hadduu noqon lahaa ta'hiil labadaba hadafka iyo ulajeedada u sacaynaayana qaar ka mida waa tan qoran oo ayna ugu muhiimsan tahay in dadka muslimiinta ah weliba ragga qaadada oo wulaada ah ee ka shaqeeya walaayaadka mustawiyaadkooda mukhtalifka ahba in kafaa'adooda hadba meesha u joogto wixii lagu dari karo lagu daro in mahaamtooda iyo acmaashooda iyo waajibaadkooda ay bartaan iskuna ta'kiidiyaan ruuxu shucuur bilmas-uuliya in kor loo qaado in kawaadir cusub ama kuwa hore u joogo nashaad yeeshayba dib loogu celiyo walaayaadka walahdaaf kaiira jazakum allahu khayran ilah waxaan ka baryaynaa hadaf lagu raadinayo raalli hashiis ilaahay noonaga dhigo naguna guuleeyo inaan gaarno ikhwaani muddada meesha aan joogno runtii ka bilaabanaysa shan iyo tobanka bishii rajab haddii la yidhaahdo xashdiinta laakiin ficlan daraasada saddex iyo labaatanka rajab ay bilaabatay ilaa iyo arbacadan soo dhaafnay maanta oon joogno saddexda bishii shacbaana gebagabaan u taagannahay afartan sideed maalmood bidabta markii la tiriyo laakiin afartana daraasada loo tirinayay intaasaa meesha wada joognaa duruus mutanawicana waa la qaatay min xayu almusama ragga iyagaa sheegi doona insha allah wixii ay qaateen laakiin abwaabta la qaatay caqiida ku jirtay fiqiga ku jira khaasan fiqh aljihaad waxaa ku jiray caqiida idaara fiqhi anwac tira badan oo ka mid ah mumaarasat alxayaa haddii ku tacalluqday iyo abwaabtii idaare hoosaba ayagaa sheegi doonayaan waxba ka gelin insha allahu tacaala waxaan rabaa keliya muddadaas juhdi iyo dadaal ma yareen intii wax laga keeni kara miro ah waxaa xusid mudan inaan si gaara ugu mahadceliyo ragga aan mas-uuliyiinta hadda meesha fadhisa ee juhdiga bixinaya runtii iyagoo nin weliba mas-uuliyad caam iyo khaas bay saaran tahay inta meel dhigay ardinimo usoo jeestay oo runtii tacaamulkooda u ahaa dalabo xaqiiqiyiin ah jazahum allahu khayran rag lala shaqeeya ragga ugu qiimaha badnaa ay ahaayeen haddii la fiiriyo tadxiyadii iyo dadaalka iyo juhdiga iyo wixii ay bixinaayeen iyo daacadnimada see uga go-need muddada meesha la joogo waxay nagu martay kaanahu aan maalmo yaroo laba iyo saddex ka badan ayna meesha joogin bilficli afartii dhowrka casho ma aynaan dareemin waxaana mahad kule allah subxaana wa tacaala uma raggii laisla joogayo nishaad iyo himo u haayay arrintaa iyada oo ka duwan wixii lagu yaqaaneen rag dowro la keeno oo daal iyo wakhti la tirsaday iyo maxaa ka dhiman iyo maxaa jiri iyo laguma arka runtii duruus in la kororsado nashaad iyo himo la haayo oo la niqaasho waayo xaqiiqatan waxaa la lahaa muddada meesha aan joogno saacad kastaba dadka inay toob ahaayeen yacni waqtiga qaanfuur la yidhaahdaa jiro ragga ay sheegaan saacada qaanfuur oo dhan meeshaan ma jirin xiisada koowaad ilaa tan ugu dambayso rag nashaad lahoo soo jeedo oo tafaaculkooda diyaar yahay oo heelan yaan fusuusha ku arkayna marka jazahum allahu khayran ikhwaani waxaan rabaa dhowr qodob nafteeda inaan ku dardaarmay jazakum allahu khayran iyo walaalahay awalan ilaah subxaana wa tacaala inaan ka cabsanno aaniyanna ammaanadana saaran ninba meeshay ka saarantahay kaalinteedii inuu guto aalian waxaan isu sheegnay arday wax wada baranaysaan ahayna inaan dhaqangalkeeda saaxada iyo suuqa insha allah tacaala aan geyno raabican in aan isku dayno inta dadaal ah qofka inuu daatadiisa kor usii qaado tadwiir adaat iyo binaa adaat inaan ka shaqeyno xayaatada waa waa madrasa qofka intuu joogo maalin weliba waxbaa u kordha marka inaan kororsanno insha allahu tacaala aanna isxasuusinna shacaarkeenna noo ahaa alwiqaayatu khayr min alcilaaj inta badan juhuudda iyo shaqooyinka la qabto wakhtigu wuxuu ku baxaa dhib dhacay in laga falceliyo laakiin aan isku dayno in dhibka intuusan dhicin ka hor la duraso kadibna la isku dayo in maxaa la dhahaa la cilaajeeyo in la cilaajeeyo la isku dayo liannahu azamaadka badana la waajaho waxaa ugu fiican oo azma lagu cilaajeeyo waa in marka hore laga hortago in marka hore laga hortago ugu fiican mashaakil marka aan dareemi karno runtii niqaashka intaan ku jirna ragga ay aad u ithaareynayeen oo markii la darxiyaba waxaan dareemaynay malaf kasta oo niqaash loo soo darxiyay isagoo un raggay irmaan yihiinoo wax la shubaayo unba waqtigii dhammaan jiri macnaha haadaa waxaa waaye malafaadka ragga waa ka buuxaan khibradna waa u leeyihiin bas waxaan u baahannahay inta lagu guda jiro camalka inaan mashaakilka maadaama la yaqaano asbaabka keeni karto tusaale ahaan waxaa la niqaashay mawduuc ahaa alxuruub alqabaliya fi lwalaayat alislaamiya dagaaladan qabaa'ilka ee ka dhaco walaayaadka dhexdooda ma aha meelaha kale walaayad ka dhex dhaco asbaabteeda iyo aahaarteeda iyo cilaajkeeda saddexaasaa laga wada hadlay ragga marka asbaabta waxaa loo tiriyay si kal iyo laab ah si oo ilaaha ogyahay marka maadaama asbaabtii la yaqaano waxaa la awoodi karaa asbaabtan laga hortago waa la awoodi karaa marka inaan ka shaqayno alwiqaayatu khayr min alcilaaj shicaaro noo ahaa aana ku dadaalno jazakum allah khayran akhiiran waxaan rabaa kalimaad aan sheekh maxamed bare ka hayay raximah llahu taala raxmata waasica oo markii isugu keen dambaysay aan arko dardaaran ahaan uu ii saaray raggaana ku wajahan aan dhihi lahaa maanta saa dhiibi lahaa marka waa dardaaran idinku socdo wax badanoo hadalladaan ka hayay waa idin dhahay waxaan dhihinoo munaasabad aan la sugaayan maanta rabaa inaydan dhaho waa sagaal qodoba iga qabta jazakum allahu khayran qodobka koowaad wuxuu sheekha ka hadlay waxaan u qoray sidii sheekhu ii dhahay yacni wax tartiibsan oo taqdiim taakhiir ma aha saan afkiisa uga qoray ee ugu soo dhacday daakiradiisa ayaa ana u sheegaa taqdiim taakhiir ma gelin jazakum allah khayran naqli alamaana awalan فكيف هدو أمانة لغا نقليه رجل شهيد أو رجال بإذن الله تعالى كو هرتو وحويري التركيز على السياسة الشرعية ومدى الله معمولاي وحلقو معمولاي إلى نقطه إن سياسة الشرعية حوق الله صار إن حوق الله صار وددك وحلقو معمولاي إن نقطه السياسة دينا مد شريعة الله سبحانه وتعالى استنباطك قضبك لبعضنا عدم الظلم للرعية رعية إن على ظلمين لغو دادالو إن ظلمك الله إسكيلالي قضبك سدحات الولاية أمانة inaan dareenno walaayada waa amaana amaano waayo ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu imtixaanay marka qof kastoo waali ahow min tuulo ilaa gobol amaanadaas waa ku saaran tahay walaayana dabcan marka laga hadlayo waa la sharxo waaliga kelima ahee ragga makaatibta jooga iyo nin kastoo shaqo loo diro faqad tawallaa wilaayatan ay ahayd tacriifkeeda marka laakiin hadda khitaabka raggaanu ku socay jazahum allahu khayran waxaa ka mid ahaa qodobadiisa kan afaraad iyaakum wasuu istikhdaami sula ragga suldaa gacanta loo geliya waxbay maamulaan iska ilaaliya in suldada si xun loo adeegsado awoodday lagu siiyey ee ilaahi subxaana wa tacaala ku makariyey uma walaalaha mujaahidiinta ay ku tafwiidiyeen in istikhdaam xun aan loo samaysan oo ilahi subxana wa tacala looga cabsado qodobka shanaad alinsaafu bayna araciya dadka racyada dhexdooda insaaf iyo cadaalo in laga sameeyo qodobka lixaad alta'akud min almacluumaat in macluumaadka layska hubiyo o la xaqiijiyo wa cadam alinjiraari khalfa alwishaaya waitibaaca ariiqat albaxi wataxari warka ku soo gaaray iyo war been abuura laga yaaba inuu noqday inaan layska daba kicin ee layska xaqiijiyo o la hubsado ariiqat albaxi wataxari la adeegsado marka ayada ah macluumaad aad hubsatay aad wax ku dhisatid shakhsi ee mas-uul maadaama aad tahay qodobka toddobaad kun ayuha almujaahidu rajula ummatin ahaw qof ummad rajul ummadeed noqo rajul ummadeed noqo kan sideedaad alqiyaamu bitadxiya camalka aan ku jirno inaan wax tadxiyano horta oon wax u quurno acmaasha la qabanaya qaarkood tadxiya u baahan tahaye wa cadama rabti kulli shayin bilmaal shaqo kastoo la qabanaya dhaqaale inan ku xidhin intaan wada hadlayna jazaakum allah khayran niqaashka noo socday mawaadiic badan oo acmaal ah oo hadda u taagan dhaqaale u baahan tahay oo waxaan ogaanay dhaqaale aan u baahnayn ee u baahan keliya odayaen iyo akhyaareen iyo isku xiriya alaa tadkurina jamaaca ma xasuusanna culmaal ma xasuusanna acmaal badanaa soo baxday oo aanan u baahnayn dhaqaalo keliya u baahan in loo odayeeyo laisku xiro oo la dhaqaajiyo oo haddaan samayno dacwadeenni iyo tacliimkeenni islaax baynalmu'miniin iyo tadwiirka ummaddii iyo wax weyn ka qabanaya oo haba yaraatee waxna aan nooga bixin oo u baahan keliya in la karkariya marka tadxiyar aan samayno iyoanaan wax kasto dhaqaalo ku xidhin qodobka saaqalaadna waa tadwiir adaati wa ta'hiil alafraad in qofka uu naftiisa dhiso kor u qaado afraadda uu oday u yahayna ta'hiilkooda iyo koruqaadkooda uu ku dadaalo jazaakum allahu khayran sagaalkaa qodob sheekha afkiiska qor raxima allahu tacaala biska carabiyiinta un baan lahaayo intuu hadlayan ka qoraayay habkaasuuna u dhahay waxaan jeclaystay ilaah hadduu noo calfi waayey inuu nala kulmo uu noo yimaado khitaamkii hadalladii ayaga ah oo aanan weli idiin sheegin qaar ka midoo badan waa idin dhahay oo acmaasha ku jirtay hadallada ayagoon idiin sheegin in aan meesha ka sheego asal allah tabaraka watacala inuu ilaahay waafajiyey saytayn aan usoo naqliyey ilahna uu nagu anfaco sheekhan ilaahi subxana wa tacaala uu u naxariisto annagana uu naga dhigo kuwa ammaanadii gutay ee waddadii laisku ogaa ku socdo xataa nalqa allah subxaanah wa tacaala wajazaakum allah khayran wsala allah wslam cala nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin assalamu calaykum waraxmat ullah intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah wulaaddii loo qabtay dowladda oo ka warbixiyey waxyaabihii ay qaateen ee walaalayaal waxaan rabaa aniga anoo ku hadlahaya afka dalabada inaan saddex qodob aan cabira insha allahu tacaala awalan duruustii lagu qaatay dowrada iyo fawaa'idii laga helay haaniyan niqaashaad ee runtii camalka ku saabsanaa waxa weeye oo iyadana qayb ka ahaa iyadana runtii inaan xusaan rabaa haddii aan laynin ee qodobka iigu dambeeya waxaan rabaa cilmigii aan xambaarnay ee juhdiga laynagu bixiyey ee dadaalkaad ogeedeen laynagu bixiyey inaan ku tadbiiqinno waaqica iyo maydaanka iyo camalkii inaan ku tadbiiqinno si ay u soo baxdo himaar muuqata juhdigii layna geliyey iyo dadaalkiina layna geliyey si looga dareemo camalka looga dareemo insha allahu tacaala ee duruustii aan qaadannay haddii aan sadriyo dersiga koowaad wuxuu ahaa fadlu lqur'aanu alkariim dersiga labaad wuxuu ahaa tafsiir suuratay annuur waalxujuraat dersiga saddexaad wuxuu ahaa alzuhd waraqaa'iq dersiga afraad wuxuu ahaa siyaanat lmuctaqad dersiga shanaad wuxuu ahaa masaa'il alasmaa waalaxkaam dersiga lixaad wuxuu ahaa fadxu jawaad dersiga toddobaad wuxuu ahaa mudaakaratu fi taariikh dersiga sideedaad wuxuu ahaa nahlu lidaara min manaahil siira dersiga sagaalaad wuxuu ahaa mudaakaratu mawaadiic min alidaara kitaabkaas oo ka koobnaa qaybo badan oo idaarada ka mid aha oo ay ka mid ahayd idaaratu lwaqti fanu tacaamul maca annaas idaaratu listimaacaat iyo qaybo kale kutubada toban waxa ii ahaa fanu lilqaa ummadda sida wax loo gaadhsiiyo oo loola khidaabo oo dacwada iyo risaalada aan xambaarsannahay loogu gudbiyo oo looga gado kitaabka laba-iyo tobnaad wuxuu ahaa alamn alwiqaayatu khayrun min alcilaaj oo runtii waaqica aan taagannahay si fiican ugu qumahayey uguna habboonaa kitaabka saddex-iyo tobnaad wuxuu ahaa juquraafi oo runtii aan ku barannay yacni waxaa weeye caalamka iyo qaybaha u qaybsan yahay hadday tahay muxiidaadka hadday tahay jihooyinka oo runtii fawaa'id badan laga helay intaas waxaa dhex socday muxaadaraad qayim ahaa oo runtii waaqaca iyaguna si fiican u taabanayay muxaadarada koowaad waxay ahayd muxaadaratun tatacallaqu fi lamaana maadaama waan ognahay camalka maanta aan ka turjumayna aan u taagannahay allah subxaanahu wa tacaala waxa weeye inagu imtixaamay inuu ammaano yahay ee runtii mowduucaasi wuxuu si fiican u kala dhigdhigay ammaanada iyo waxa ay tahay culayskeeda ninka guto iyo hawaabka uu helayo ninka dayaca iyo ciqaabka uu helayo waxaa ka mid ahaa muxaadaraadkii qiimaha badnaa tadwiiru dacwa yacni muxaadaratun fi tadwiiri dacwa fi lummati alislaamiya maanta waxaan rabnaa ummaddaas muslimiinta aha inaan risaaladii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aan gaadhsiinno oo aan ka gadno oo ummaddu ay noqoto ummad camalkii iyo jihaadkii iyo dacwadii shaarigaysa oo ka wada dhexeeya inay noqoto waxaan rabnaa insha allahu tacaala dacwadeennu inay gaadho midka baadiha ugu fog jooga iyo midka xoolaha geedka hoostiisa ku dhaqanaya taas marka waxay rabtaa insha allahu tacaala si fiican ayay waxaa weeye mowduucaas iyadana ayaa loo kala dhigdhigay him macaali ayay ragga ku beertay nin waliba maanta inuu waali yahay keliya ma aha nin waliba maanta waana waali waana daaci waana runtii sidii lagu yaqaanay salafkii saalixa sidii lagu yaqaanay saasay ahayd waxaa ka mid ahaa dowrada iyo fawaa'ideeda waxaa ka mid ahaa niqaashaad niqaash bayna alidaara bayna alab aan ujeedaa ee runtii waxyaabaha laga niqaashay waxaa ka mid ahaa asiraaca bayna alqabaa'il dadkan muslimiinta ee aan maamullo ee runtii waad aragteen say u joogaan cadowba hadduu raba wax u soo tuuranaya waa la isku dirayaa sidaa daraaddeed dadkaas maxay tahay koow asbaabta keenta maxay tahay dhibkaasi inuu yimaado aaniyan aaaarta ay ka tag tahay maxay tahay ugu dambayn cilaajka muxuu yahay mas-uuliyiin kala duwan ayaa goobta ka hadashay waxaana ka mid ahaa sheekh suldaan maxamed aale maxamed oo ku hadlayay afka hoggaanka xarakada shabaab almujaahidiin بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة إله سبحانه وتعالى وحن ويدين إن جمع إن جمع مباركة إن إلهي نوغدقه وإله لقرها لقلنا إيه ذنوبتنا إلهي كدعفه عمرنا إلهي كبركيه عدونا إلهي كجبشه إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا أنت إنك شهيد شهادة ودا إنه أقبله inagana ilaah subxaana wa tacaala shahaado khaalisa wayna siiye dhammaanteenba allah subxaana wa tacala waxaan weydiinana intay naga dhaawacaan iyo intay naga bugtaba in ilaahay inoo biskeeyo qof kastoo baahana baahidiisa allah ha deeqo qof walbaa wixii muraadu sana uu leeyahay wanaagsan allah la kulmiyo ilaahay aafaadka adduunyada allah subxaana wa tacaala haynaga hayo cadaabta qabriga iyo cadaabta qiyaame intaba allah subxaana wa tacaala kuwu ka badbaadsho allah haynaga dhigo ilaah subxaana wa tacaala waxaan weydiinaynaa islaamka iyo diinta uu ilaahay subxaana wa tacaala aan hadda aan haysanno ee ilaahay awoodda uu siiyey ilaahay kuwii dib u ceshay inagama dhigo kuwii hore ugu kaca allah inaga dhigo kuwii kor u qaada allah inaga yaabo ilaah waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala wax allaale wixii cadowga ka hor imaanaya diintaas inuu ilaahay isagaa awooddiina siiyo inaga qamciye oo awooddaa iska leh waan ku mahadinaynaa uu inaga qamciyo wixii cirka u marya allah uu ka daadsho wixii dhulka u marya ilaahay ka qarxiyo waxa badaa u saarana ilaahay uu ka qarqiyo ciidankoodana uu ka yeelo kuwa shataat u geliyo tafaruq ilahay gudahooda uu geliyo awoodooda rucbigana ilaahay dushooda ha yeelo siduu inoo ballan qaaday inagana habaadka allahayna siiyo oo ilaahay kuwa urursan allahaynaga yeelo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu inoo gargaaray nasri badanna waa ina joojiye waa ina tusay waynu aragnay maantana hoogii gaalada ayaynu arkaynaa iyo maraykankii oo ololaaya iyo yuhuuddii oo jabtay iyo ducafadii oo guulaysatay ilaahay guusha inagama reebo iyagana jabka allah u siyaadiyo ololkana allah u kordhiyo diyaaradahooda kuwo saa hadda isugu dhacayaan u sii laasima allah ka yeelo cawaaqib aanay hore u arag allah ha tuso taraan oo safiiha wuu hanjabay oo maaragta maxay ahayd dee waa booteeyey ilaah subxaanahu wa tacaala gundihiisu haga yeelo tan intii uu ku bixi lahaana allaha ka dhigo islaamka calankiisana kii ilahay kor ugu qaadi lahaa ilaah subxaanahu wa tacaala ha ka yeelo inagana nasrigeena waa sugaynaa waana layna sugayaa ilaah waxaan ka baryaynaa kuwa guulaysta inuu ilaahay inaga yeelo guusha aanu inaga qadin ikhwa walaaladeenna walaada ah ee halkan dowladu ugu soo socotay muddo xoogaaya oo afartan habeen ku dhow sida walaaladuba ay sheegeen oo raggii halkan ka kacay oo dhamma ay maarata maxaydi ka wada warrameen waay mataqaanaa way soo dhammaatay khaatimadan aanunba ku soo beegmay anoo ka hadlaya oo ama ku hadlaya magacii xarakada guud ahaan sidaa walaaladeen u sheegeen ayay ugu xidhan tahay farxadna allah kala kulmiyo cilmi iyo camal allah kala kulmiyo shaqo horu kacda allah kala kulmiyo dunuubtoodu dhaafa allah kala kulmiyo wixii ay mataqaanaa tabayaan oo dhan oo ilaahay u ahaysiiyo oo u hagaajiya allah kala kulmiyo nasriga islaamka allah kala kulmiyo iyo guusha islaamka kuwii horyeela allah ka dhigo mas-uuliyadda la saaray walaalada waa la cabiray oo waa maqlayseen mas-uuliyad adag weeyaan mas-uuliyaddu markay adag tahayna waxay u baahan tahay siday u adag tahay inaan u qaadano nin sidii la sheegay isagu soo soo codsaday ama doorasho ku galay shaqooyinka laynoo diray oo dhimi markaa ma jiraan nin walba isagoo aan aqoon u lahayn oo aan garanaynin ayaa loo diraa ilaa xaqan oo u fudaydsha intaasoo camal baan aragnay oo ragga gudahooda ku aragnay oo inaga nin walbaaba uu la kulmay inta shaqo laynoo diray haddana in ilaahay inoo fudaysay shaqadii oo waxaa la wixii gudaheeda ku jiray oo dhan ilaahayna tusay oo ilaahayna inoo furay oo aynu ku shaqo gallay ayaa la arkay marka marka koowaad waxaan inoo dardaarmayaa dabeecaddeennu yaana ilaahay inaga fogeyni dabeecaddeennu ilaahay yaana inaga fogeyni gaabisgeennana yaynaan moodin guul aan guulaysanayno iyo mataqaana maxayd yaynaan moodin shaqooyinka laynoo dhiibay cid abaal inagaga rabtaa ma jirto cidaan abaal kaga rabnaana ma jirto waxaan rabnaa ilaahay inaan ku gaadho waxaad ogeydeen maanta shaqadan aynu qabannay ee ilaahayna haleeshiiyey hore umay jiri jirin xarakaadkii xarako wilaad samaysatay xarako samaysatay wilaaddii hoose muxaafadaadka xarako maamul dhan oo saasoo mataqaana nuqabo leh oo culimo leh oo wilaad leh oo mataqaana maxaydi qiyaado leh weli saa umay soo jirin laakiinse waxa weeye markay jeesteen wainta tawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuuna amhaalakum diintiisa u dhammayd iyo sharciga siduu u dhammaa markii ilaahay faraa uu gashay ayay ka istiqaalaysteen gaalo iyo ducafnimadeeda ka raaceen iyo biilasha ay ka qaadanayaan iyo baasaboorada ayay ka qaateen waad aragteen maanta ragga aan tirada lahayn ee mujaahidiinta ah ee meel walba taagan hal qof oo baasaboorle ma ku ogtihiin hal qof oo dhoofdhoofoo dabadda tega ma ku ogtihiin hal qof oo gaala la soo hadasha ma ku ogtihiin maya weeyaan maadaama aan ilaahay ku tashannay mar walba waxaa laynaga rabaa in aan ku tashanno ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhlaaskiisa ilaahayna ma aqbalo camalka ma aqbalo ilaa maa kaana lahu khaalisan wabtuqiya bihi wajha ilaahay wuxuu aqbalaa camalka wixii isaga khaalisa looga yeelo nin kastaana waa inuu haalisnimada ilaahay ku dadaalaa siduu camalka ugu khaalis yeeli lahaa raalinaga ahaada haddaan idinku dheereeyey waakhiru dacwaana alxamdu lilah suma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ugu dambeynna waxaad ku soo dhowaataan kelimadii uu xafladdaasi ka jeediyey sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bokool إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إخوة الكرام إن أولا وحن أمهد علينا الله سبحانه وتعالى الذي بنعمه تتم الصالحات الله سبحانه وتعالى نوافجي إنا نسوي ما نهلكان أو أه dowradii u socotay wilaada muxaafadaadka wilaayaadka islaamka gebagabadii dowradii iyo xafladii ikhtitaamka ahayd macad mucaawiya ibn abi sufyaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala fursad noo siiyey inaan soo xaadirno aan ka qayb noqonno ilaahay aan ugu mahad celinaynaa awalan wa aakhiran bacda xamdillaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinayaa maktab siyaasa walwilaayaat ee ay ugu horeeyaan ragga maaragtay qiyaadada guud ahaan abu cubayda xafidahu llah waracaa xarakadii guud qiyaadadeeda ah iyo maktaba siyaasa walwilaayaat ragga hadda maaragtay hogaamiya jazaahum llahu khayra jaza
oo walaalkii shahiideyna uu ugu horeeyey oo dowradan iyadoo la furay oo asaga uu furay ilaahay uu doortay isna waxaa waaye ilaahay aan u baryaynaa ilaahay subxaanah wa tacaala jannat alfirdows ilaclaa ilaahay haka waraabiyo Eh, waxaan leenahay bacda xamdillaahi subxaanahu wa tacaala aan u mahad celinaynaa aan marre la hilmaami karin raggii ta'hiilka jazaahum allahu khayran ee u taagnaa raggan in ay shaqadooda iyo mahaamtooda ay u sharxaan ayna maxaan ku idhahdaa dhisaan ay horumariyaan jazaahum allahu khayra jazaa baan leenahay juhdigiin ilaahay ma dayaco walaalayaal waqtiga waa kooban yahay anaa dhiman looma hadlaa layidhi ee waxbaa dhimanaa loo hadlaa wax dhiman ma jirto culimmadii hadashay wulaadii waa la hadlay marka uwaasidii hadlay raggii ardaydii ee idaaradii machadka wax dhiman umaba jiraan marka insha allahu tacaala maadaama aad joogto kelimadaada bal inta soo istaag unbay tahay jazaakum allahu khayran waxaan leenahay si guud ahaan waxaan soo dhoweyneynaa annagoo ah wulaada wilaayaadka islaamka koley hadda rag badan aa naga maqan laba ninaan ka joognaa sheikh aan martado u nahay sheekh aldarwiish iyo aniga ayaa hadda nasiib u yeelanay inaan imaadno walaalaha kalena annaga wakiilka ah waana maalaynaa insha allahu tacaala waxaan soo dhoweyneynaa aana bogaadinaynaa juhdiga jabbaarka ah ee walaaluhu maktabu siyaasa walwilaayaat khaasatan qolada maaragtay ta'hiilka ay u istaageen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay miisaankiin xasanaadka idinku kabo waanu soo dhoweyneynaa waana wax loo baahan yahay in maaragtay lasoo celceliyo aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay intaas kadib walaalayaal dhowr qodob ayaan rabaa inaan dul istaago kadibna kelimaad yar oo towsiyaad eh ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan kusoo gebagabeeyo qodobka koowaad shaqadan dadka mas-uuliyiinta ah wulaada khaasatan wulaadulmuxaafadaad waa qiyaadada meydaankua camalka oo dhan iyagaa muraayid u ah runtii ragga maaragtay wulaada gobolada oo anigaan ka mid aha culeys uusan nagu dhacaynin ayuu ku dhaca boqolkiiba siddeetan iyo wax ka badan waxaa la dhihi karaa shaqada wilaayaga iyagaa gacanta ku haya marka dadkaas waxay nagu mudan yihiin mahad celin uducayn iyo dhiirigelin iyo garab istaagid iyo ta'hiilin intaba way nagu mudan yihiin qodobka labaad oo aan rabo waxa waaye cilmiga markii loo fiiriyo dadka mas-uuliyiinta baahida ay u qabaan waxay la mid tahay bal ka daran tahay baahida loo qabo raashinka iyo biyaha iyo cabitaanka iyo cunada iyo waxay la mid ah waxay leeyihiin ninka mas-uulka haddii uu noqdo nin jaahil ah aan waxba garanayn cilmigii sharcigii uusan maarata ku hubaysnayn wuxuu la mid yahay sida daabo oo maxaanku idhahdaa bilaa rasanin tamuru calaa kayri ariiq waa daabo aan lahayn hogaan iyo zamaam iyo afxer ama baabuur aan lahayn sterinka mana goostay duurkan iyo jiqdan hadduu dhex maro waxa waaye wax allaal wixii ka hor imaado inuu baabi'i yahay u badan tahay sooma marka ninka mas-uulka haddii aqoon la-aan uu noqdo sidaasuu lamid yahay bal waa ka daran yahay waxaan rabaa walaalyaal qodobka kale aan ku dari lahay waxa waaye wilaayaadka maqsuudka loo dhisay maxay tahay maxay ka turjumayaan maxaa loo dhisay wilaayaad loo kawinay laba shay waay mid saddexaad ma jirto waa laba shay sida sheikhulislaam ibnu taymi raximah llahu tacaala in badan uu kusoo celceliyo kutubadiisa maqsuudulwilaaya wuxuu leeyahay waa labo koow islaaxu diini lkhalqi alladii mata afaatahum khasruu khusraanan mubiina waa qodobka ugu muhiimsan diintooda in loo ilaaliyo qodobka labaad waislaaxu maa laa yatimu diinu ilaa bihi oo min umuuri dunyaahum tan hadda oo mujaahidiinta iyo xarakada ay u taagan tahay waa marka labada dhinacba inaan isku dheelitirno oo ahmiyadana la saaro caqiidada iyo towxiidka iyo diinta islaamka halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa sheekh abducabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bokool kelimaad kale oo munaasabadda laga jeediyey habeen dambe ayaad faafareebka ku dhegaysan doontaan insha allah
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud dhowaan waxaa magaalada ceelbuur lagu qabtay munaasabad nabadoon cusub ee ku dooranaysay jufada abakar ee ka tirsan beesha mursade codod kala duwan ayaad hore u dhegaysateen ugu horeen waxaad ku soo dhowaataan caawa kelimad goobta uu ka jeediyey ugaaska guud ee beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadskale alle subxaana wa tacaala waxaan halkan uga mahadcelinayaa oo kale marti sharafka guud dhammaantood ka soo qayb galay xafladdan lagu duubayo naqiibka beesha reer abakar runtii waxaa la yidhaha macalinka macalin farxaan cabdulkariim maxamed waxaan leenahay marka waa soo dhoweynay waxaan kaloon runtii halkan aan ka soo dhoweynaa una mahad celinayaa odayaasha gobollada mas-uuliyiinta wilaayaadka gobollada dhexe ee ka soo qayb galay xafladdan ee runtii aan aad ugu faraxsanahay inay kulankan ka soo qayb galaan rag muhiimahaa fadhiya waaliga wilaayada gobolka galgaduud waa fadhiyaa iyo arkaantiisii rag ka mida oo badan waxaan kaloon shirka aan uga dhex jeeday oo ka casuuman waaliga wilaayada shabeellada dhexe oo asaguna runtii kaalin weyn ku leh markii la yidhaha gobollada dhexe wax weyn ka muuqda intaba waxaan leenahay ahlan wa sahlan wa marxaban bikum soo dhowaada nabadoonkana ku soo dhowaada intaa ka bacdi beesha xafladda dhigtay oo nabadoonka samaysatay waxaan kula dardaarmaa walaalka aad soo doorateen inaad garabkiisa istaagtaan isaguna uu kitaabka raayada towxiidka iyo kitaabka qur-aanka iyo warankii uu gaalada kumudi lahaayuu sitaahe aad kula muddaan hadda qorshaha la qaatay waxaan rabnaa cadowgii beryahan waxaa weeye dagaalaa furan caalamka islaamka o dhan baa lagu soo duulay geeska bariga afrika lagu soo duulay gaaladii iyo murtadiintiyaa soo duulay waxa aan rabno inaysan ku sinaanin ninkan waa naqiibe beeshaan ha ka istaago beeshana ha la hadlo wilaayada ha u ergeeyo ha u yimaada keliya inaysan ahayn odayaashii arrintaas haayay oo ayagu hadda aan la lahayn dagaalka iyo jihaadka uu soo hormara hadda go'aan waxaan qaadannay inaan niman macallimiina xilka loo dhiibo oo cidda hogaamiya dhallinyarana ah sababtaas waxay keentay markii duulaamada lagu soo qaaday gobollada dhexe oo cadowga oo maaragtay af keliya ay anfici weyse af iyo adin aan diyaar u nahay waxaan ugu dhiibnay macallin farxaan inaana af howshiisu iyo shuuro iyo keliya aysan ahayn alle subxaanaه wa tacaala mas-uuliyadda kaa saaran maanta kitaabka ilaahay uu kugu alla kugu adoonsaday waa inaad difaacdo kitaabkii aad adigu ilmaha soo bari jirtay annaguna waa kula garab taagannahay waxaan halkan uga sheegaynaa gaalada maantay dagaalameen oo ay u dambaysay kuwii hadda gobollada dhexe dhanka hiiraan bariga hiiraan dagaalka ka socda wuxuu naga saamaynayaa meesha hadda aan joognou naga saamaynaa dagaalkaasi waa dabayaaqadii cows weyne waa dabayaaqadii caad waa xogxoggii murtadiinta ee lasoo xogxogay ee lasoo aruuriyey waxaad ogsoontihiin waxaa isku soo hiray haraadigii murtadiinta oo maantay ciddii ay say ahaayeen waad ogsoontihiin bergey duulaanka xasan gurguurta uu soo qaadaya maantana waad aragtaan meeshay marayso waxay maraysaa in meel fiicanay maraysaa waxaan rabnaa marka rag dhallinyarada waxaa kunugu soo foolle ilaahay kuwa odayaasha ahayna madaxooda allah noo raajiyo kuwa dhallinyaradaana waxaan insha allahu tacaalaa aan kula dardaarmaynaa shaqadeennu inay tahay jihaad gaalo aan la dagaalanno murtadiinta iyo gaalada iyo wax allaale wixii shareecadaas islaamka oo kitaabkaas qofaan dulminayna lama arko laakiin ku dhaqanka shareecada islaamka ciddi noogu soo dhigata inaad difaacno soo diyaar umani waxaan leenahay muutuu biqaydikum cid allaale ciddi nugu jecel ku dhaqanka shareecada islaamkana waxaan leenahay soo dhowaada garabkiinaa nahay walaalihiinaa nahay waxaan ku jecelnahay kitaabka ilaahay dartiis ha joogaano meel kastoo ay caalamka ka joogaan saasaa noo ballana insha allahu tacaala macallin farxaan soo dhowow akhyaarta kale soo dhowaada waxaan leenahay ku soo dhowaada ilaahay dartiisaan ku garab taagannahay ilaahay dartiisaan isku kaalmaysanaynaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiise aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo ballan nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا